waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
magacaygu waxaa weeye aadan saalax maxamed waxaan ahay guddoomiyaha gurmad soomaali relief waxaannu bilownay hawsha tan eh, 2016 2016kii markay ahayd baannu bilownay waxayna ku timi maadaama aynu ka dhalannay mujtamac soomaaliyeed oo baahiyihiisu iska badan yihiin ay- ayaa dareenkii wuxuuna geliyey ma habboon tahay intii maaragtay kelikeli loo dhaqaaqi lahaa in hab een, maaragtay maamulan oo habaysan in awooddii laysugu geeyo taasaa nagu dhalisay runtii
waa gartay barnaamijka maanta la soo bandhigay waxaad ka hadasheen waxyaalihii inii soo qabsoomay sannadihii u dambeeyey oo ay ku jiraan qaar joogtaa iyo kuwa markay baahidu timaadaa marka cismaan bal haddaad ii dul martid kuwa dalka dibaddiisa oo soomaaliya oo kale aad ka qabateen sannadihii u dambeeyey xasan waa- waa mahadsantaha waana kaaga mahadcelinaynaa fursadda aadna siisay maanta Een, mashaariicda joogtada ah waxaa ka mid ah mashruucii een, kafaalaqaadka caruurta agoonta ah mashruucaasi waxaan ugu talagalnay caruur agoon ah oo dalka ku nool inaan kaga bixinno een, lacagta ku bixi lahayd waxbarashadooda Een, sanadkan waxaan maraynaa arday agoon ah oo toban gobol oo dalka ah ma arkaysa kala joogta annagana bil walbaan lacagtooda aan bixinaa mashaariicda joogtada waxaa ka mid ah mashruuca inafiiqa ah oo alxamdulilah een, aan dalka aan ka fulino gobol walbaan tagnaa een, bil kasta meel gooniaan tagnaa sanadkan ilaa iyo saddex boqol iyo lixdan ayaan filaynaa een, already waxaan usoo fiiqnay ilaa ay dad gaaraya boqol iyo siddeetan oo aan baardheere iyo boorame iyo xudur aan ugu fiiqnay waa kuwa joogtada ah Een, mashaariicda kale oo ma arkaysa aan joogtada ahayn waxaa ka mid ah fatahaadihii dalka hadda ka dhacay oo kale lacag ilaa lixdan kun gaaraysa ayaan u aruurinay oo aan toddoba boqol oo qoys aan raashiin ugu qaybinay oo bil ay ku noolaan karaan Een, iyo ma arkaysa abaarihii horaan uga qayb qaadanay dhibaatooyinka soo dhaca ayagana waan ka qayb qaadanaa waa gartay eh, barnaamijyada aad qabateen eh, goobaha kala duwan ama dalka meelaha ilaa ay hadda barnaamijyada ka fuliseen magacayga waa cabduqaadir cali cusuble Een, annaga sidaan macnaha horeba u sheegnay waxaan ka fulinaa soomaaliya gobol walba oo soomaaliya ka tirsan waxaan isku daynaa inaan mashaariicdeena gaarsiino for example tusaale haddaan kuusoo qaato een, een, mashruuca joogtada ah ee agoonta ilaa toban gobol ayaan ka fulinay oo ay kasoo bilaabnay hargeysa laascaanood gaalkacyo maaragtay beledweyne maaragtay xamar Een, ilaa iyo maaragtay kismaayo baydhabo eh, boosaaso iyo maaragtay afgooye marka waa meelo kala duwan taas waa mid sidoo kale mashruuca kale oo isagana joogtada indhafiiqa waxaan isku daynaa bil kasta inaan gobol cusub ka fulino hadda siduu walaalka kuu sheegay een, gobollada aan ka fulinay sida boorame iyo xudur iyo baardheere waxaan rabnaa insha allahu maalmaha soo socda inaan ka fulino gobollada sida maaragtay hiiraan een, maaragtay mudug iyo haddii ilaah yidhaahdo maarata hargeyso sidaas marka ana- macnaha sidaan macnaha horeba u ballan qaadnay waxaan isku dayaynaa waxqabadkeenna inaan meel kasta oo soomaaliya ka tirsan inaan gaarsiino mashaariicdeena hadday ahayn kuwa joogtada ah mashaariicda sida maalan waxyaalaha degdega ku yimaada sida fatahaadoo kale taas iyada waxaan u fiirinaa meeshii markaa dhibka uu ka dhaco sida hadda dhibaatadii ugu dambeysay fatahaadda waxay ka dhacday gobollo khaas ah taas ayaanan maarata mashaariicdeena ku beysgaraynaa waa gartay marka barnaamijkan sidee ku maalgelisaan eh, yaa maalgeliya bismi illah raxmaan raxiim mashaariicdan aanu fulinno oo dhan dhammaan waxay eh, waxaa bixiya muxsiniinta soomaaliyeed eh, waddanka australia ku nool Eh, aan ahayn keliya victoria waxaa nagala qayb qaata gobolka queensland soomaalida ku dhaqan marka muxsiniinta soomaaliyeed ee australia degan eh, badankoodna u- ay degan yihiin gobolkan aynu joogna victoria melbourne iyo queensland ayaa nagala qayb qaata oo maalgeliya
waa gartay eh, barnaamijyadii eh, soomaaliya laga fuliyey ma ahane waxaad soo bandhigteen barnaamijyo dalka gudihiisa australia eh, laga fuliyo cismaan Een, nacam xasan australia waxaa ka mid ah hadda saa la socotid wadankan bush fire ka dhaca sanad walba Een, alxamdulilah kaalinteena waa qaadana sanadkan lacag afar kun iyo laba boqol iyo konton doolaraan u aruurinay waxaana ku wareejinay een, new south wales rural fire service een, agency la dhaho oo dowladda ah oo sydney degan aan ku wareejinay een, akoonkooda aan ku shubnay Een, alxamdulilah rasiidkii iyo certificate of appreciation oo somali community ugu talagaleenna way noo soo direen marka een, mashruucaas hadda so far een, dad soomaali ka baxsan wadankan aan ku noolnahay aan u samaynay sidoo kale waa jiraan mashaariic kale wadankan ka fulinay waxaa ka mid ah mashaariicdii een, qubuuraha soomaalida oo kale aan last year lacag labaatan kun camal aan u aruurinay oo shan iyo toban qabri lagu gaday lagu lagu kabay waxaa kaloo ka mid ah dadka tusaale ahaan aan awoodin lacagta boonka guryaha oo kale aan isku daynay ayaguna inaan inkastoo aysan joogto ahayn laakiin duruufo gaara dartood qofka haysta iyagan waxbaan ka qabanay mashaariic kale ee ma arkaysa dalkan aan ka fulino hadda waxaa ka mid ah queensland oo iyaduna gabar soomaaliya oo geeri degdega ku timi alxamdulilah ilmaheedii maarka lacag dhowr iyo toban kun oo doolar ayagan ayadana aan gaarsiin alxamdulilah waa gartay mar kastoo lacag la aruurinayo laba arrimoodba aad baa looga hadla awaamida shuruucda dalka in maaragtay ay raacsan yihiin iyo tan labaad dadkii shacabka ahaayoo lacagaha aruuriyey inay ku kalsoon yihiin in meelihii loogu talagalay ay gaaraan labadaas arrimood see u magaciisa see u maaraysaan waa midda koowaadee tan dalka markaan u nimaadno waxaa jirta reports every year aan dowladda u gudbino reportkaasoo macnaha mid uu yahay mid guud oo annual statement ay dhahaan lacagtii sanadkaas ku soo gashay as a non profit organisation ahaan taa waan gudbinaa waxaan kaloo gudbinaa report ah macnaha detail uga waramayo fundraisinka lacagihii aan aruurinay mashruuc walba lacagtii aanu aruurinay mashruuc walba lacagtii ku baxday iyo wixii soo haray bercentage ahaan mashruucaas expenses wixii qarash nooga baxay marka taana waan gudbin sanadkan waan gudbinay sanadka horena waan gudbinay yearly aan u gudbinaa marka taa xagga dowladda waxaa waye compliance officer ahaan anigaa u qaabilsan marka taa iyada insha allah wax dhibaataa kama taagna dowladda xaggeeda macnaha on time maan riboodadeeda ku gudbinaa waxaa kuu soo haray dadka aan lacagaha ka aruurin si walaalka insha aadan kuu sheegay annaga meel kale lacag kama helno dadka walaalaha oo soomaalida oo muxsiniinta ah iyo wixii kaloo markaas maaragta muslimiin ajaaniba ayaan lacagta ka aruursanaa ayagana qaabka aan ku qancino oo aan wax ku sheegnana waa kan maanta aan u taaganno kale sida riboodka anwaalka oo aan la wadaagno oo wax allaale sida aad maanta aragtay in detail aan ula wadaagno mashruuc walba intii aan u qabannay wixii ku baxay waa qaabka qaabka kalsoonida abuuray iyo waxaa jiro meelo kaloo annagana aan dhigno wax alla waxaan qabanno sida whatsapp groupkeenna iyo facebookkeenna iyo maaragtay iyo jamciyadda maaragtay alxamdulilah maaragtay wixii markaas sida maaragtay website ayaan hadda abuurnay oon rabna inaan insha allah riboodada dadka kula wadaagno marka qaabkaa transparentyga ayaan ku shaqaynaa waxaa jirta fundraising permit baanu ka codsannay consumer affairs victoria marka rukhsad noo oggolaanaysa inaannu fundraisingka samayno ama lacag ururinta aannu samayno ayaan haysannaa dowladda ka haysanaa taasaan kugu darayaamantaaswaa gartay waxaa marmar badan ku celiseen intii la hadlayay in sadaqada dabcan dadka la siinayo kale inaan la sheegin laakiin fideoyadii soomaaliya oo kale dadkiiyo sokortii iyo bariiskii oo ku fadhiya qaarkood kaamarooyin lagu hayo laleeyahay ka warramow aadaa u mahadsantiin marka hadalkaas iyo sawirradaas sidee la ysugu keeni karaa xasan waa mahadsan tahay waxa aan maarkis aan qarino waa personal informationka waaye tusaalahaan haddaan xasan wax siino waxaan iska ilaalinaa inaan sheegno xasan inaan wax siinay laakiin walaal soomaaliyeed baan dhahnaa tusaalahaan raashiinada oo raashinka aan qaybinno oo kale sawir caadi aan ka soo qaadnaa si dadka donaska lacagta noo dhiibay aan ma arkaysa aan maarkasa aan u tusno laakiin personal informationka qofka inaan dadka la wadaagin waana ku qasbannahay in aan waxaan bixinnaba inaan kaamira aan marka aan daba dhigno aan aan duubno aan dadka aan la wadaagno waayo waxaan aaminsanahay haddaynaan saa samayn lahayn maanta heerkaa ma soo gaarnayn maanta saad aragtay mashruucan wax u aruurinayna wuxuu ahaa lacag soddon kun doolar ayaan rabnay aan saddex boqol oo ruux aan rabnay inaan indhafiiq ugu samayno saad arkaysay lacag labaatan kun oo doolar ayaan fadhigaani aan helnay alxamdulilah xisaabtii hadda aan sheegnay sagaal iyo tobankii waxbaa ku soo kordhay labaatan kunay lacagtii noqotay maanta marka dadku inay saas noo aaminaan labaatankaa kun oo kale fadhigaa inaan ku helno waxaan ku soo gaarnay mashruuc kasta aan fulino inaan feedback fiican oo fiideoyadaasi oo ka mid ah inaan ka soo gudbin marka waan ku qasbannaha fideoyada laakiin waxaan iska ilaalinaa qofka personal informationkiisa inaan gudbino taa waxaan ku darayaa in wax walba aan trisbaran ka dhigno dadweynaha ka sokow xagga dowladda iyo xagga rikoorkeenna ayay u fiican tahay mashruuc markaad lacag u aruuriso oo aad hesho lacagtii aad u aruurisay rikoorkeedii videogeedii sawiradeedii badbaadaa ku jirta marka wax walbo aan aruurino inaan macnaha whatever possible macnaha information aan aruuri karno oo ama sawira bal waxaan kuugu darayaa waxaan samaynaa kaliya sawiro kaliya maha taleefannaa u dirnaa dadka dadka indhaha loo fiiqo dadka raashinka la siiyo dadka agoonta kulli taleefannaa intaan u dirno individual ayaan weydiinaa ayaan dhahnaa indhama laguu fiiqay maxaa dareemaysaa kii raashin la siiyey raashin ma lagu siiyey si taas aan u xaqiijinno qofkii wixiina gacantiisa kale marka taasoo dhanna ma diidayso in sadaqadii dadka laga aruurinayay iyo qofkii wixii la siinaya macnaha contradiction uu ka yimaado waxaasoo dhan waxay keenayaan transparency iyo kalsooni dheeraada taas waxaan ku darayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa jirtay mar inay masaajidka yimaadeen dad baahan oo qaaqaawan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa wuu isbedelay muslimiintii buu la hadlay wuxuu yidhi dee waxa la taro dadkii marka dadkii way ku tartameen waxtarkii dadka baahnaa iyagoo aan qarinayn sadaqadu horta way fiican tahay in la qariyo dee ajarka badan ayay leedahay laakiin marka aad doonaysid dadku inay dhiiradaan oo isku daydaan in la muujiyo way habboon tahay
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali